بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من هذه النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال رقية مربع تدكينا ka qayb qaadanaya shirkan iyo inta marka la duuba daawanaysaba ilaahay waxaan ka baryayaa dembigeennan inuu dhaafo jannadana inagu soo ururiyo insha allahu tacaala waxaynu isu sheegayno waxaan rabbi ka baryayaa inuu naga dhiga min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah dadka intay dhegaystaan kiisa wanaagsan raaca waayo hadalka midhka ku xisaabtanka leh waa wixii aad ka dhaqan geliso wixii aada dhegaysatay wixii kaa anfacay ayuunbaa muhiima wixii kale xujunbaa laga yaabaa inuu kugu noqdo ta'hiir buu leeyahay waxyigu waxyigu marka la dhagaysto wuxuu ilaahay ku ammaanay ummadda inuu saameeyo mar walba taa wuu leeyahay laakiin qofka caafimaad qaba qalbigiisa waxyigu u degaya markaasaa kolba qiiro gaara iyo dareen gaara ayuu ka qaadanaya ilahay baa kitaabkiisa ammaanay allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathani takshaciru minhu juluudu اladina yakshawna rabbahum huma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri اllah ilahay kitaa warkii ugu wanaagsanaa buu soo dejiyay axsan alxadiid waa kitaab isu wada eg eg mutashaabih macnihiisu waxa weeyaan ma kala dhaco xagga balaaqada iyo fasaaxada iyo dhadhanka iyo ma kala dhaco marka dareenka uu u sameynayo dadka qalbigoodu fayow yahayna iqshicraar ayaa ilaha u tilmaamay marka aayadaha cadaabka waciidka hanjabaadda ay dhegaystaan jirhkoodu iqshicraar baa gala macnaa si buu noqdaayoo dareen cabsiyeed baa ku abuurma oo qabandhacyooda marka aayadaha naxariista iyo bushaarada iyo jannada ay dhagaystaanna uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illah qalbigii wuu dabcayaa waana bushaaraysanayaa rajana way gelaysa macnaha waxaynu usoo daliishanaynaa nasku dadka dhadhanka uu u sameynayo markay dhagaysanayaan mawduucan la ii dhiibay mar hore waynu ka duubnay wax oo qofka mas-uulka ah hawlaha uu qabanayo ayaynu wax ka nidhi muxaadaradii masaajidka aynu ku qabanay masjid uraxma habeen dhaweyto balse ay taa uga yaro duwanaato dhinac kale ayaynu ka eegi doonaa mas-uuliyadda marka hore waxaynu tilmaami doonaa bal mas-uuliyadda in la raadsado in loo hanqaltaago in la isku riixriixo oo la isku rafaadiyo halkeebuu islaamku ka taagan yahi markaasaynu dabeedna kusii xigsiin doonaa insha allahu dareenka mas-uuliyadeeda qofka laga doonayo mas-uuliyadda iyo xil la qabto halka maanta laga taagan yihi ama dadka muslimiintii ka taagan yihi ama ummadeenuba ay ka taagantah waynu isla garan meel adag wey oo qofku nafta uu duldhigayo laga yaabo geeri inay la gaadho ama isagu ku dhinto ama wax ku dilo xilkaynu ka hadlaynaa mas-uuliyaddu kolba martabad bay leedahay tan iminka aynu ka hadlaynaa waa mas-uuliyaddii caamka ahayd ee ummadda loo talinayay ama arrimaha guud ee danaha ummadda ka dhexeeya qofku madaxu ka noqonaya wey oo taasi lacalla waxaynu rajaynaynaa dadka qaarkood oo ku kakan ama aada u haraadan inay waxuun ka anfici karto oba laga yaaba dadka qaarkood inay idhaahdaan dee sidan loola looga hadlayaa malaa waaqicaba way ka dhacsan tahay laakiin waxaynu leenahay wixii sharciga waafaqsan unbaa waaqic ay tahy in la waafajiyo hadduu waaqicu sharciga waafaqi waayona sharcigu kama dhacsanee waaqica iyo dadka wataa ka dhacsan waxa ilaahay inagu addoonsadayna waa raacitaanka diinta diinta inaynu raacno qur-aan iyo xadiidba taasaa ilaahay inagu addoonsaday subxaana wa tacaala taasaynu sheegaynaa walow dadku haba la yaabe taasaynu sheegaynaa oynu ku celcelinaynaa ummadda ku waaninaynaa walow dadku yaanay u badaninbe ila ilaahay baa inagu addoonsaday subxaana ugu horeyn hogaaminta ama riyaadada iyo sadaarada qofkoo jeclaada inuu xagga hore yimaado miisaanka islaamka uu saaray macnaha waxa weeyaan annaha madmuuma waa shay-un madmuum waa waxaan wanaagsanayn qofku na anigii waa waa ikan ihinjiya ora ikiciyo isaara arrintaasi waa manhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku diiday xadiid bukhaari ku sugan baabu maa yukrahu min alxirsi cala alimaara wuxuu u baab yahay wuxuu u baab yahay bu imaam bukhaari wuxuu u baabaystay waxa la karaahiyeystay oo madaxtinimada raadsashadeeda ah madaxtinimada raadsashadeeda oo la karaahiyeystay baan baabkan u dhigay ayaa sheekuu leeyahy imaamu muslimna saxiixiisa kitaabu limaara ayuu isaguna baab gaaraba u guntay kitaabka madaxtinimada markuu ka warramay baabu nahyi can talabi alimaarati waalxirsi calayha baashii madaxtinimada la odhan jiray in laguna dadaalo lana doondoono bal hadda xukumka siduu sharcigu u nahiyey baan axaadiid ku soo aroorinayaa marka xadiidkan rasuulka ay labada sheekhba dhigteen nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ninkii asxaabiga ahaa uu weydiiyey xilka wuxuu nabigu ku uhi inaa wallahi laa nuwalli calaa hada alcamali axadan sa'alah walaa axadan xarisa calayh wuxuu nabigu leeyahy intuu dhaartay wallaahi baan ku dhaartaye madaxtinimadan iyo mas-uuliyaddan inaanaan u dhiibaynin qof ku dadaalay oo doondoonay oo kambayn u galay oo wakti iyo kharash iyo adduun u bixiyey wallahi inaanaan u dhiibayn buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam tii u sarraysaba mahayna tu hoose ayaabay ahayd marka dhaarta wuxuu nabigu ku dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam wax sahlan maaha waa arrin weyn arrin sahlan maaha riwaayo kale waxa ay tilmaamaysaa iyaduna bukhaari ku sugan cabdiraxmaan ibnu samura asxaabiga la yidhaha buu nabigu la hadlay wuxuu leeya ya cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara inaad ummadda meel madax uga noqoto ha raadsanin ha u howlgelin ha isku mashquulinin fa innaka in uctiitaha can mas'alatin wukilta ilayha haddii intood adigu doonata laguu dhiibo madaxtinimada ilaahay wuu kuu dayn waa lagu wakiilanoo ilaahay kuguma garab gelayo wain uctiitaha min gayri mas'alatin ucinta calayha haddii laguu dhiibo oo laguu garto oo lagula soo doonto adigoo adigu aan weydiisanin markaana ilaahay baa kugu garab gelaya marnabana kama maarmayno ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisa ilaahay baa wuxu uhi ina allaha maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun ilaahay dadka isaga ka cabsada iyo samafalayaasha ayuu macoodaya oo u wehelinayaa maciyatun khaasa bilcawni waalnashri waalta'yiid waa gurmadka iyo gargaarka ilaahay salaadu walaynu tukanayno iyo ragcad walaynu tukanaynaba waxaynu leenahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay adigaanu gargaar adaanu ku caabudayna adigaanu gargaar kaa doonayna kaama maarmayno ilbriqsi ilaahay kama maarmi karaysa marka xadiidkan saxiixa nebigu wuxuu ku leeyahy waar kambeynkaa haddaad gasho oo aada raadsato bahashii madaxtinimada ahayd ilaahay garabkaagu ka baxaya meel ilaahay ka baxayna shaydaan unbaa soo galay ilaahay iyo malaa'igtiisu hadday meel ka baxaan shaydaan baa soo gelaya dee waad arkaysaayo in fara badan dadkan la afgaran laayahay ee turjumaanka u baahan ee waxay u socdaan qofkuba isbedelaya markuu harag shabeelkaa gashado haraggaa shabeele madaxtinimada markuu qofku isku taago wadaad iyo waranlaba noocuu doonayaada kiiba ma ahaba waa hawshan waa garabkiisii baa laga baxay oo cid kale cid kalea garabkiisii gashay waa la weheliyaa hebelkaad ogeyd ma aha mar hadduu ilaahay garabkiisii ka baxay wax kalaa garabkiisii galay oo qalbigii dabacsanaa iyo miyirqabkii iyo wixiiba meesha way ka baxeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saddexaad oo isaguna saxiixo muslim ku sugan wuxuu la hadlay asxaabigii la odhan jiray abidar isla arrintan unbuu kala hadlayaa madaxtinimada iyo iyo hogaaminta markaa nebigu nebiguu su-aalay asxaabiga wuxuu ihi alaa tastacmilunii dee rasuul allahu dad badan baad madax ka dhigtay weeye macnaha aniga miyaanad xil ii dhiibayn asxaabigan abidar codsi buu nebiga u qortay su-aal buu weydiiyey wuxuu leeyay dee qudhigayga maad iga dhigtid madax alaa tastacmilunii fadaraba biyadiha calaa mankibi marka garabku iga dhirbaaxay buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam garabku iga dhirbaaxay macnaheedu waxa weeye qofka marka garabka dhirbaaxaysa aad baad usoo jeedinaysa isagoo sii jeeda si aanu hadalkaagu ugu dhicin dhagihiisa markaa nabigu wuxuu igu uhi yaa abaadar inaka daciif wa inaha amaana wa inaha yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama ilaa man akhadaha bixaqiha wa adda aladii calayhi fiiha abidarow waa xilku waa ammaano waxaad adigu leedahay maa waa wax ummadeed arrin ummadeed weeye waayo adeege ummadeed baad noqonaysa iyaguna madaxdii weeye adiguna ammaanahayahooda ammaanahayaad ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha markuu ilaahay la hadlayay madaxda wuxuu yihi ilaahay wuxuu idin farayaa ammaanada inaa ehelkeeda gaadhsiisaan waa ka ibnu taymiya raximahullah siyaasadda risaaladiisa siyaasa sharciya uu kaga waramayo asiyaasa sharciya fi islaaxi araaci waaraciya waxa uu leeya waa aayat lumaraai waaraciya aayaadkaasi waxay la hadlayaan madaxda iyo racyadda mid waliba kaalintuu qaadanayo marka ammaanadaas wuxuu leeyahy waa ammaana qaybsamaysa amaanat almaal wa amaanat almas-uuliya waa ammaanada xilka xilalka qaybintooda dadka siduu ugu qaybin lahaa iyo ammaanadii maalka iyo ammaanadii ummadda gees walba uga mas-uulka ahaa marka nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam waa ammaana wuxuuse ka horreysiiyey daciif baa ta abidaro xadiidka waxaa laga fahma bay ayay leeyihin culimadu dadku inaanu isku mid ahayn xagga mustawaha maamulka iyo hogaaminta dadku waa ku kala awood badan yahay oo qofka waxaa loo baahan yahay hogaanka noqonaya inuu yahay qof quwa rabbaaniya awood ilaahay uu siiyey shaksiyadeed awood shaksi waa inuu leeyahay oo ummadda ay kaga haybadaysan karto oo uu ku hogaamin karo quwa badaniya baa loo baahan yahay oo caafimaad qabo quwa ruuxiya baa loo baahan yahay tamartiisii qofka dhinaca diin ahaan waxaa loo baahan yahay quwa cilmiya quwo xagga aqoonta ah quwo xagga ammaanada ah almu'min alqawiyu khayrun waxabu ila allahi min almu'min aldaciif marka asxaabigani dhinacyada kale o dhan quwada waa ka leeyahy laakiin marka la eego xagga idaaradda iyo maamulka iyo hogaaminta waa lagu kala wanaagsanyay kuma wanaagsanid wey adugu waxaynu ka fahmaynaa qofka mas-uulka ahay waa inuu ummaddiisa yaqaano oo qofba meeshuu ku wanaagsan yahy uu garan karaa waa rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa waxaad ka arkaysaa xilal kuu dhiibayo mid imaan buu ka dhigayaa mid hogaamiye dagaal buu ka dhigayaa mid dhaqaaluhu u dirayaa midba meel marka asxaabaygani waa asxaabi qawiya sida kale kolka loo eego amaanadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo cibaadadiisa intaba awood wuu leeyahay laakiin haddana dhinacan idaarada wey dhinacu ka hadlaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaanuu nabigu leeyahy waxaan ku arkayaa inaad daciif tahay iyaduna waa ammaana wa inahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama maalinta qiyaamahana waa murugo khizi waa dulli iyo murugo dulliga qofka ifkii kusoo dhacay buu qiyaamaha ka murugaysan yahay bal haddaba waxa nusuusta ay ka waramaysa iyo halkay dadku joogaan isla ah halkay dadku marayaan iyo halka daliilku maraya isla ah dadkiina waxaa laga doonayaa diintan iyo daliilkan inay ka diin dhigtaanay raacaan siday isu qabanaysaa halkay iska diidantihin sharcigaa qaldan mise iyaga sharcigu waa muqadas sharcigu ceeb male dhaliilla male waa dadka ayaan miyir qabinoo soo fayfaydanaya wuxuu nabigu ka saaray markaa murugadaa waxaa ka bixi kara iyo dulligaa man akhadaha bixaqiha qofka ammaanada xaqeedii ku qaada xaqeedii macnaha qofka xilkan qaado oo wa-adda aladii calayhi fiiha waajibkiisa haraana guta xilkii wuu qaaday ammaanadii dusha u rid markaasaa wuxuu gudanayaa wixii xil saaraa shay walba meeshiisii buu dhigaya marka waxaa isweydiin leh maxaa loo diiday inuu qofku kambayn galo o isqadimo waxaa loo diiday isagu muxuu ka doonayaa maxaa ku wada qofka meesha maxaa ku eryaya isaga waxaa ku eryayaa muxuu yahay haddaanu danaysanayn waxaan ku wada meesha ee ku qadimay waa danaysi uu danaysanayo meeshana meel laga danaysta maaha waa mid dad sidaynu xagga dambe ku arki doono waa meel dadka un loogu daneeyo laakiin ma aha meel iyada laga danaysto qofkii danaysanaya meel kale u shaqo tegaya halkan dadkaa loogu daneeyaa sidaa daraaddeed baa marka u horeeyaba waxaa muuqanaya in danaysi soo degdegayo haddii la isweydiiyo oo la yidhaahdo kolkaynu qur-aanka eegno laba aayadood baa waxaynu ka arki karaynaa oo midina suuratu yuusuf ku sugantah midina suuratu lfurqaan aakhirkeeda ay ku sugan tahay ayaa waxaynu ka arki karaynaa in madaxtinimadii oo la raadiyo ay raalli ka yihin ama ay tilmaamayaan labada aayadood siduu noqonaya arrinkooda miyaanay dhiirinaynin in madaxtinimadii la raadsan karo labada aayadood midi waxa weeye waa suuratu yuusuf oo aayadda shan iyo konton nebi yuusuf markii xilka laga xabsiga laga soo daayey waa tii ay caddaatay berinimadiisi inuu beri yahay waa la soo dhaweeyayo ninkii madaxdaha wuu jeclaaday aqoontiisii iyo ammaanadiisiibuu ku jeclaaday ninkani aamin buu ahaayo reerkiisii waxba muu yeelin reerkunbaa ku khaldantay ammaanuu lahaa marka aqoonna wuu lahaayo manaamkii uu cabiray iyo cajaa'ibtiisii baa la arkay idan markaa ninkii madaxdaha waa kii soo dhaweeyey wuxuu ihi maanta darajaad ku leeda agtayada sida aayaadka ilahay oo ku tilmaamay inaka alyawma ladayna makiinun amiin yuusufow maanta maalmaanu ku xidhnay way jirtay oo imtixaanku soo maray laakiin maanta waanaanu ku aaminaynaa derajona waa ku siin karnaa arrintaasi kolkii ay timid ayaa wuxuu leeyahay ijcalnii calaa khazaa'ini ilardi inii xafiidun caliim waxaad haddaba madax iga dhigtaa qeybta dhaqaalaha iyo kaydka waanaan ilaalinaya aqoonna waanu leeyahay waanaan ilaalinaya aqoonna waanu leeyahay marka nebi ibraahim wuxuu nebi yuusuf wuxuu codsaday calayhi salaam ijcalnii calaa khasaa'in ilard waxaan doonaya inaad madax iga dhigto meelaha raashinka ummadda lagu kaydiyo iyo dhaqaalaha iyo qasnadaha wasiirka maaliyadda iyo khayraadka ayaa doonaya inaad iga dhigto waanu sababeeye wuxuu ihi xafiid baan ahay oo waan ilaalinaya waxba iga hoos bixi maayaan caliimna waan ahay oo aqoon baan u leeyahay waa laba arri laba shardi oo muhiima wey waa aayaadka loo daliishado qofka mas-uulka noqonaya shuruudihiisa waa inuu ammaanana jirtaa aqoonina jirtaa waayo qofku hadduu aqoon leeyahay ase aanu ammaano lahayn xilna inoo qabto wixii uu soo saaray oo dhan wuu liqayaa waa dabadiir foosto gulla nin dhaaminayu ka dhigan yihi wixii soo saar laakiin kuma hakanaya inooma haya dee inaga wixii iyagaa inooma hayee isagaa liqliqaya wixii oo buurbuuran ayuu liqliqaya la soo gaari maayo waa marka uu yahay mid aqoon loon ammaano lahayn waana ta ummadda in badan haysata hebel shahaadu haystaa un baa la odhanaya qaybtaa dhaqaala aqoon buu leeyahy ilaa b h d buu ku diyaariyay takhasus iyo khibrad iyo kada waxaasuu leeyahy waxaasun baa la akhriyaya dabeetana kow ammaanadiisa la eegi maayo muddo dheer oo dadka cidhbuuga inay naafoobeen ayuunbaa la isweydiinaya la odhanaya horta ninkan wuxuu tabcaya wixii loo dhibaya mee dee waxaan la eeginba gundhigiisii baan waxa la eegin waxa gun u noqon lahaa wuxuu wadoo dhan ammaana hadduu ammaano leeyo aanu aqoon lahaynna waxaanu keenaynin wixii uu soo saari lahaa oo dee wixii ma garanaya u dul fadhiisanaya hawshiisu markaa waxa weeye horfadhi bilaa hogaamina horfadhi aan hogaamin lahayn taana ma doonayno inuu ina hor fadhiisto oo aanu de ina hogaamin oo si wanaagsan aanu inoo hogaamin idan markaa labada nusuustu dee sida marar badan maqasheen shardi bay ka dhigaysaa aqoon iyo ammaana had iyo jeer hawlaha publica iyo kuwa privatekana waxyaabaha kala tagsiiye weye iminka markaad u dibad iyo gudameel kasta eeg markaad u fiirsato mas-uuliyadaha mas-uuliyadda khaaska ah ama shirkadi leedahay ama shaksi leeyahay waxa loo xulaa qof ammaanana leh aqoonna leh laakiin mas-uuliyadaha caamka ah iyo danaha ummadda waxa loo xulaa ama iskaba raadsada dee qof aan ammaano lahayn baa sida badan raadsada ama dad ay ku riixeen ama isaguba ha isqadimo qofkaasunbaa soo boodaya marka waxaa kala dheereeya hawshii caamka ahayd iyo hawshii khaaska ahayd hawlihii khaaska ahaa hadday dhismo tahay hadday dhaqaalo tahay si deg degay u socdeen hawlihii caamka ahaana waa fadhiid oo way hakadeen ila iyaga shuruuddoodii looma eegina tan kale shaksiga ama shirkaddaa ilaashanaya dee wixii waxooda u kobcinaya tanna mabay fahminba iyaduna shirkad kaloo caamawn inay tahaye waa kuwan qolowal iyo cid waliba riixay mid meelo badan soo calafgooyo dee lasoo lagu soo tij tijaabiyey un xagga cuncunka oon dhigaalkaba lagu soo tijaabin marka aayaddaasi waa muuqaalkeedu saasuu yahay oo inuu nabigani dalbay mas-uuliyadda ayaa ka muuqanaysa aayadda labaadna waxa weeye waa suurat lfurqaan aakhirkeeda aayadda afar iyo toddobaatan wuxuu ilaahay ammaanaya mu'miniinta dadka saalixiinta ee mu'miniinta ah camallada ay qabtaan iyo ducooyinkooda iyo dadaalkooda ayaa ilaahay ku ammaanaya ilahay kuwa haynaga dhigo waxa ilaahay uhi waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama muuminiintu waladiina kuwii weeye yaquuluuna odhanaya rabbanaa hablana ilaahayu noo hibe oo naga sii min aswaajina ooriyahayaga wa duriyaatina iyo caruurtayada qurata acyun waxay ishayadu ku qabowsato ilaahay ubadkiiyo ooryaha waxaad nooga dhigtaa kuwo ilqabowsi ah oo ishayadu ay ku qabowsato oo dabcan ishu waxay ku qabowsanaysaa qofka bani aadamka ah markuu diin leeyahay ammaanuu leeyahay aqoon buu leeyahay xaq dhowr buu leeyahay karaamuu leeyahay waalidku marka uu eego wuu ku farxayaa ilmihiisii oo qur-aankii akhriyayo cibaadadii gudanayo oo sharkii ka fog oo isaga ka farxinaya ooridii markuu eegana wuxuu arkayaa mid alla yaqaana inay tahy oo miyir qabto isaga ka tala qaadanaysa intay ilaahay ka tala qaadatay kadib oo aan ku foognayn oon ku kakanayn ooriduna sidoo kale dee ubadkeeda iyo odaygeeda isheedu way ku qabowsanaysaayoo kolkay noqdaan dad diin leh qofku haddaanu diin lahayn ishuba kuma qabowsanayso haddaanu qofkii diin lahayn ilbaa ku qabowsanaysa suuragal maaha mar walba waxaad ka naxdaa baad ka arkaysaa goor walba wax kaa naxiya ayaad ka arkaysaa qofka ehelkaagii haddii aanu diin lahayn arrin dhaba wey idan markaa waxa laga maarmaana dadka ubadka ooriyaha odayaasha ummadeenna inaynu diinta kula dadaalno haddaynu doonayno wax aynu ku faraxno inaynu ka aragno oo markaynu dhimanno aynu u ayno ducadooda intay nool yihiinna ay naga farxiyaan oo isheennu ay ku qabowsato macnaha wajcalnaa lilmuttaqiina rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun qurata acyun arrintaasi waxaan u baraarujinayaa dadku qalad bay fahmeen caruurta waynu kaxaynaynaa haddii la doono kaniisad baa lagu shubaya bal horta aqoon maadiyo ha dhowto wax ku cuno iyo wuxuu wax ku qoro ha soo bartuunbaaba waalidkii leeyahay waalidkii soomaaliga ahaabaa la weydiinaya war maxaad kaniisada ugeysay islaamnimadiisa wuu iska wataa horta adduun un ha iisoo barto xaguu ku wadanaya islaamnimada ma abwaal baa u haysa ma boolal iyo taraydh baa ugu xidhan waa qowl iyo ficil bay si dhaqsaa buu qofku u gaaloobi karaa si dhaqsaa buu gaaloobi karaa ilmaha yarina araggaasu ku shaqeeya ha qaldamina ilmaha yari inta uu had iyo jeer maqaalka iyo dhagaysiga qaata in ka badan muuqaalkuu qaataa wixii la leeyahay wuu wada liqayaa wixii uu arkay iyo sawirada meesha ku yaalla wuu wada liqayaa goordhow marsiinba mays xaashi cad buu hawaa weel madhan buu hawaa wixii u horreeyey marka ishee ubadkeennu haddaad doonaysaan inay ku qabows ay ku qabowsato isheennu diinta kula dadaala laabudda min tarbiyati naashiati bilcaqiidati saxiixa dadka naashiada inoo soo koraya da-yarta iyo faca soo koraya haddaad doonaysaan inay halkii kasii wadaan dhaqanki waynu doonaynaa iyo diintii yaynaan duunya un kula dadaalin duunyaynaga soo hadhay duunyaynu halkaa u nimi oo duunya lasii wadaa oo diintii baa fududaatay diintii baa fududaatay marka taasi waa mawduuc kale oo la xidhiidha kaalinta ubadka inaga waalidka kala gudban iyo mas-uuliyadiisa laakiin ta imika aynu usoo daliishanay waxa weeye inta aayadda u dambaysa ilaahay uu yihi wajcalnaa lilmuttaqiina imaamaa ilaahay oo dadka mu'miniinta ah madax nooga dhigtay ku ducaystaan ilahay wuxu uhi mu'miniintu markay ducaysanaya waxay ku ducaystaan dadka muttaqiinta ah ilaahay oo aanu madaxu noqon oo madax naga dhiga waxaad madax nooga dhigtaa kuwa taqwada leh aan madaxu noqon dad waalan haddaad madaxu noqoto iyo majaanin iyo waxaan miyir qabin dee caga dhigi mayse cag iyo calaftoona dhigi mayse marka dad ilaahay yaqaano oonu adduunyada isu kaashano iimaan iyo islaamnimo ilaahay aanu u talinaa saasay ku ducaystaan labada aayadood markay culimadu ka jawaabayeen waxay leeyihin horta aayadda hore marka la eego marka la eego dee waa loo soo bandhigay nebi yuusuf calayhi salaam inaka alyawma ladayna makiinun amiin makiin daa makaana darajaanu ku saarayna maanta madax baanu kaa dhigayna markaad aayadda sii dhadhamiso wuxuu leeyahay maanta dee madax baanu kaa dhigaynaa makaanad darajaad leedahay ko waanaana kugu aaminaynaa xilka kadib markaanu kusoo tijaabinay halkaa waxaa ka dhadhamaya oo ka muuqanaya in isagii loo soo bandhigay dabeetana wuxuu doonay inuu fursadda ka faa'iideeyo oo ummaddu halka ay ka naafaysnayd oo ah dhaqaala xumada iyo gaajada iyo diiqa iyo cidhiidhiga haysta halkaasuu doonay inuu ka saaro fursadda uu ka faa'ideeyo taana garab uu lahaa oo kol haddii la yidhi xil baa lagu dhiibayaa dee xilkii inuu dhinacan doorto weeye dadka halkii uu ka khayrunaasi anfacuhum licibaadi afarkaasi waa sugan yihin dadka waxa ugu nafci badan dadka waxa ugu khayr badan qofka ummadda ugu nafci badan dal iyo dadba iyo diinba qofka khayrkiisu uu badan yahay baa ugu nafci badan wajcalnaa lilmuttaqiina imaama aayadda kolka la eegana imaamnimadu dee ma aha oo qura adduunya dadka lagu hogaamiyo imaamyo imaamnimo diinta abaa jirta imaamnimo aqoonta abaa jirta imaamnimo dhaqanki iyo camalki iyo akhlaaqda abaa jirta dee nebi ibraahim markii ilaahay uu ammaanaya wuxuu hi ina ibraahiima kaana umma ummad buu ahaa imaam buu ahaa wey saa culimadu ay ku macnayn imaam buu ahaa haddana maca daalika dee diin buu dadka ku hogaaminaya marka dee dadka muttaqiinta ilaahay ka cabsanaya hormuud aanu noqono sideedabana culimadu waxay u badan yihiin haddii qofku uu arkayo oo uu dareensan yaho o ku qanacsan yahay muuqanayso wax dhaamaa inaanay jirin wax dhaamaa dadka meesha marmaraya isu yimi wax dhaamaa inaanu jirin oo isagu badbaadada ummadda uu isu taagayo mutacayin bay ku noqonaysaa hadday garsoor tahay iyo hadday imaamnimo tahay iyo hadday hogaamin ummadeed tahayba dee dadku si uu halaaga uga baxo markaa xil wuu codsan karaa xaaladda noocaas laakiin dee waa inu isagu aanu shakilaanis qancinayn waa inaanu shakilaanis ku qancinin inuu yahay kii u horreeya wax jira waa inay tahay wax jira waa inay tahay ilaan dadku inta faraha badan maba yidhaahdaan hort horta cidimaygu dhaantaa cidimaygu dhaantaa lama yidhaahdee qof waliba ana haahunaa unbu idhaa dee anna way kan ayuunbay dadku yidhaahdaan ee taasi markay jirtee wax ku dhaama aanu jirin haa waa loo ogolyahay walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat lard haddii aanu ilahay dadka isku riixayninna dee dhulku uu fasahaadi lahaa marka cidda wax fasahaadinaysa ciddii fasaadkooda joojinaysa haddii ay iyadu mutacayin ku noqoto oo cid ka fursato la waayo haa waaya markaynu aragnay miisaanka uu sharcigu saaray kursi la doono haddii ummad loo talinayo haddii sharkad loo talinayo haddii wax caama la hayo dhaqaale iyo xil iyo mas-uuliyad halkuu islaamku ka taagan yahay waa halkaa wey dadkuna kaasay jecel yihin sidaynu dhaqankii salafka ku arki doona tusaalayaashaynu soo qaadanayno qofka marka intoo lasoo qabto la yidhaahdo adugu waa kana istaag ee lasoo qadimo ee la arkayo dhadhan inaanu ku haynin aanu ku kakanayn ama aanu kusii ordaynin kolka la arko dadkaaba jeclaanayaba kaasaa daacada baa la odhanaya kaa aan meesha doonaynin kaasaa daacada sababaha keena ayaynu u gudbi lahayn sababaha waxaa ka mid ah iyada oo qofku uu doonayo alragbatu fi taxaruri min saytarati wa sultaani alaakhariin iyadoo qofkaasi ay iskaga jiro santaag odhanaya yaa lagu xukumina adugu waa xukun hadduu doono adduunba ma doonayo laakiin wuxuu leeyahay uun waxa iskaga abuuran dabeecada ah adugu waa xukun yaa lagu xukumin qadiyadda noocaasihina waxay inta badan ka dhacdaa qofka ehelkiisi iyo reerkoodii ay soo talin jireen oo adiga arkay oo ummadaha la joogtaan dee qabyaalad kale oo teeni aan ahayn unbaa iyana ka jirta nidaamka la ydhaha nidaamu dabaqaat nidaamka dabaqadaha dabaqadii dhaqaalaha iska leeday dabaqadii iclaamka iska leeday dabaqadii madaxtinimada iska leeday qaarna meelaha hoose ayuunbay xaadhayaanay wadaan waa nidaam kale oo isna qabyaalad kale una marka qofkan wuxuu isku dayayaa halkii aabayaashii wadeen ama halkii uu reerkoodu ka waday inuu isaguna ka wado taasoo kale wax dhici kara weeye iminkana ma cusbe wax soo jira wey waayo ninkii hiraqle la odhanayay ee madaxda reer yurub ka mid ahaa wuxuu yihi war maxamed kan soo baxay yaa iga warbixin karoo reerkoodii ka jooga halkan dabeedna abi sufyaan iyo qolo kaloo safara ayaa la yidhi way joogaano dee maka iyo maxamed bay ka yimaadeen halkan ay joogaan bal igu yeedha abu sufyaan buu waraystay waxaynu uga jeednaa qisadu way dheeray wuxuu yidhi haddii maanta maxamed uu isa soo taagay oo uu doonayo inuu hogaamiye umadeed noqdo aabbayaashii ma ka mid ahaayeen qaar boqorro ahaa marka abi sufyaan wuxuu ihi maya boqorro kamay mid ahayn aabayaashi aabayaashii dad caadiya bay ahayn ha haddaba halkaa waxaan ka gartay buuhi haddii aabbayaashii qaar boqoraa ay ku jiri jireen waxaan odhan lahaa milkiga aabbayaashii buu doonayaa oo halkii inuu kasii wadaa buu doonaya marka taasi waa sabab keeni karta sababta kale keeni kartaa waxa weeye malaa waata iminka iska badane alraqbatu fi taxsiili caradin min acraadi dunya min acraadi alxayaati dunya dheef adduunye qofku inuu kororsado oo haddii uu faramadhanyana maal uu raadsado haddii kalena magac uu ka raadsado maal iska haysto dad badan baa u raadsada magac iyo maal wax iska badan weeye taasi oo meelaha loo shaqo taga ee wax laga soo uruursado xalaal iyo xaaraanba inay ka dhigaan isku daya dabeetana dadku waxaad arkaysaa ummaddeenna tarbiyadii qalloocnayda soo martay marar badan waxyaabaha la isweydiiye waxaa ka mid a hebel intii uu kursiga hayay horta muxuu ka dhaqday muxuu ka dhaqday ewel muxuu ka dhigtay muxuuse ka dhaqday muxuuse ka dheefay ayaa la idhaahdaa markaasuu odhanaya gaadhi iyo guri horta wuu hayaa in businessana waa leeyahay ka kalena intii in leeg baa la weydiinaya ka kalena intii in leeg baa la weydiinaya haddii ehelkiisi iyo odayaashiisi iyo ummaddiisa la socoto qaar meesha geynayaanna xil oo dhan lama aqbalayaana waxay odhanayaan meel iska yar dheecaan lahoo dhiiqayso cuncun leh bal haddahana loo geeyo ayaa la odhanayaa marka almuhim dee way dhacdaa waana ta waqtiyada dambe badan qofku adduunyo doon inuu yahay iyo anfac taasina way dhacdaa waana waa waqtiyada ay musiibada badan leedahay wey arrinta saddexaadee sababta u ah madaxtinimo in la doono waxa weeye algaflatu can tabicaati ashadaarati waalriyaada qofka oo ka warla waxa ka dhalanaya meesha waxa loo gala ee islaamku uu yidhi ha loo gala halkan ayuu moogyahay oo ka warlaaya hadduuse garan lahaa sababta islaamku uu yidhi madaxa loo noqdo dee sidan umuu galeen waxaa loo galaa mas-uuliyadda ummadda kow dadku inay dhargaan adna aada gaajooto inaad haraaddo iyaguna ay cokonaadaan inaad soo jeeddo iyaguna ay seexdaan inaad tacab gasho iyaguna ay raaxaystaan inaad cabsato iyaguna ay deganaadaan hogaaminta inta loo galaa waa intaa si kale haddaynu u dhigno dadka loogu daneeyaae lagama danaysto marka hogaamin la gelayo islaamku halkuu ka taagan yahay waxa weeye waa mas-uuliyad ummad loo qabanaya iyo xil marka qofku waa inuu kusoo talagalaa dadkuna inay intaasoo dheefa qaataan isaguna uu rafaado muxuu ku iibsanayaa markaa wuxuu ku iibsanayaa dal iyo dad iyo diinba wixii uu hagaajiyey inuu ilaahay janno ugu bedelo inuu ilaahay janno ugu bedelo subxaanahu wa tacaala sidaynu ku arki doonno axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee arrintaa ka warramaysa tusaalayaasha haddaynu usoo qaadanno tilmaamaya sharcigu halkuu ka taaganya mas-uuliyadda sababta loo qabanayo ama xilka sababta loo galo waxaa muujinaya dhaqankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bara bnu caasib wuxuu ka mid ahaa asxaabtii ummaddii islaamka ee wakhtigii dambe taabiciintii ayuu u warramaya taabiciinta qaarkood baa waxaa ka dhacday inay yaro canaanteen asxaabta asxaabtii qaarkood yaro canaanteen markaa waxay dha waryaadheh waar ma idinkoo nebi maxamed la kulmay oo rasuulkii ilaahay khalqiga ugu fadli badnaa indhaha saaray ayaa u ogolaateen inuu dhulka aayar iska lugeeyo maxaa u xambaaran weydeen maxaa u qaadi weydeenoo ugu ogolaateenba dhulka inuu aayar iska lugeeyo way jiboodeen dabeedna raggaasi way u jawaabayeen oo waxay dhen wallaahi kunnaa wallaahi ida axmara alba'su nattaqii bihi wa ina ashujaaca mina laladii yuxaadii bihi yacni nabiya sala allahu calayhi wasalam adigu saasaad leedahay wallaahi ragga marka xaaladdu adkaato ee dagaalka halka ugu adag uu maraya xiina xamiya alwatiis marka daawuhu finiinay arrinku adag iyo dagaalka xabaddu socoto ninka noogu geesisani waxa uu ahaa ka nebi maxamed la siman calayhi salaatu wasalaam ee ka barbar dagaalamaya hareertiisa taagan intayada kalena sida taangiga ama kaaraha ayaanu isaga istaba taagi jirnay taliskaan fadhiyayaa iyo xagga dambe iyo kasoo warramaya taarkaan idiin haynayaa iyo maxaa xaasila iyo waxaa maya isagaa baanu ku gaashaaman jirnay ama ka u badan ee u geesisan baa isbarbar taagi jiray marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka duulayaa dadka wixii uu dirayaba inuu isagu u horeeyo oo dantooda uu duulo oo isaga oo kaliya unaan la difaacin sida marar badan dhacda waa qadiyad inoo tilmaami karaysa hawsha uu u hayo madaxa muslimiinta ummadda inuu difaaci ka mid yahay kowna yahay maalin maalmaha habeen habeenada ka mid aan idhaahno madiine waxaa soo yeedhay dhawaaq sheegaya in cabsii jirto colna soo dhawaaday ilaa weligeed saasuma la ysugu foognaa oo la ysugu taagnaa oo weerar la ysugu ahaa la yska dhicin maayo haddaad haysato in la kala degayo way isku rarnaanaysa ilaa nebi ciise calayhi salaam dajaal cawalow kow kaga siinayo sidii ay isu soo qabsatay wakhtigii qaabiil iyo habiil iblaysna uu aadam weerarka ugu qaaday ee uga sii horreysaya say isu saaraanaysa kolba qolo laga calaf qaadaba kolkaa madiina waxaa laga soo weerari jiray makadaad aragtay afar boqol iyo siyaado kilomitr u jirta ayaa halkaasaa laga duuli jiray markaasaa madiine nabiga loogu duuli jiray calayhi salaatu wasalaam gaalada ugu tegi jireen kufaarta kalea kusoo duuli jirta marka habeen ka mid abaa la qayliyayoo waxaa la yidhi col baa soo baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kooxdiisii gaarka ahayd iyo kamaandowsi axba muu dirine faras halkan taagan buu ku booday oo cadaysimo ah ama aan lahayn wixii lagu fuulayay farasku marna waxa weeyaan mid kooraysan oo kooraha lagu fuulaa buu leeyahy marna wax dusha ka saarani ma jiro cadaysima la idhaahdaa farasan farasun curan aw musarajan labadaa macno wey marka kaasumu soo qabsado wuu fuulo halkii qayladu ay ka baxaysay wax laga sheegay buu ku eriyayoo isagaaba kormeerkii iyo heegankii soo galayba madaxweynihii ummadda hogaamiyihii diinta iyo duunyadaba wey rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu halkii laydh halkaasay qayla ka baxday wuu tegay cid ma kaxaysan wuu soo kormeeray iyagiioo isa soo yaro urursaday oo xaggii kusii socda asxaabtii ayuu ka hor yimi isagu markaa intii uu soo kormeer uu soo hubiyey kadib dabeetana wuxuu leeyay lan turaacu lan turaacu waxba ha ha cabsanina waxba ma jiraane anaa soo hubiyay waxba ma jiraan seeftiisiina qoortuu ku sitaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo qoorta ayay ugu jirtaa marka hore cid ma kaxaysanin marka labaad faraskani faras nin adagi unuu fuulo weeyey farasaan koorihii iyo heensihii toona lahayn wixii lagu fuuri lahaa khatar wuxuu ugu sugay inuu ka dhacaba bal saddexaadka habeen weeye intaasoo dhan oo isu tegay waxay sheegaysaa in ummaddani si ay u nasatay u raaxaysato ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cabsida ugu badheerhaya isagu markaa iyo cadowga isagoo keli ah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaa taasii muujinaya iyaduna faraskii dabcan farasku wuxu ahaa faras gaabisa oo aan sohrow socon jirin faraska laftiisiina waabuu barakadiibuu ka faa'iideeyo wain wajadnaahu la baxran faraska abu dalxa lahaa wuxuu ihi kanna waxaanu hellay isaga oo dheeraynaya oo si cudurkii hore haye gaabisnimada ahayd way ka baday barakadaasina faraskii ayuu ka helay rasuulku uu fulay sala allahu calayhi wasalam qiso kale oo iyaduna tilmaamaysa nebigu si ay ummaddu u dheragto ayuu isagu gaajo u badrheeri jiray maadaamuu madaxdooda ahaa waa arrin kala duwan sida imika madaxtinimada loo fahmay iyo siday wakhtigaa ahayd beryihii dambe taabiciintii iyo ummaddii soo badatay ee asxaabta ay la kulmeen dee nin waliyo awooddii iyo aqoontii bay noqotay ragga aqoonta badan ummadda gaadhsiinayay cilmigii nebigana cabe ee ka hirqaday waxaa ka mid ahaa abu hurayra cabduraxmaan binu sakhra dawsi beryihii dambe la yar dacaayadeeye oo qolaxaa sidaysay baa yidhi waar abu hurayre u xadiis badanah meel walba abu hurayre un baanu maqlaynaa ninkii soomaaliga ahaa waa kii lahaa xadiisaan abu hurayre ka waayo maba dhagaysto macnaha waxa weeya waa in abi hurayra wariyay abi hurayra wariyay unbuu maqli jiray u culimada ka maqli jiray dabeedna habeenkii dambe ayuu sho abi hurayrihii waayo wuxu uhi war anigu ma dhagaysta xadiisaan abi hurayre ka waayo almuhim markii warkaasi batay abi hurayre cashar buu dib u celiyey ummaddiibaa wuxuu uga warramayaa bal cilmiga shan kun iyo siyaado xadiis buu ummadda u wariyey waa kitaab dhan in lagu koobi kara ama ka badanba dee kutubaha qaarkood waxa uu markaa ummadda ugu noqday bal sababta uu cilmigan ku helay markaasaa waxa u ihi in kuntu laactamidu bikabidi cala alard min aljuuc wain kuntu laashudu alxajara calaa batnii min aljuuc wallaahi waxaa dhici jirtay buu ihi beerka inaan dhulka saaro beerkaan dhulka ku xejin jiray gaajada ay hayse daraaddeed waxaa dhici jirtay dhagax inaan ku xidho beerka caloosha calooshaan ku xidhi jiray dhagax si bal uu ii yaro qaboojiyo ama soo foorarsigii aan soo foorarsan lahaa gaajo daraaddeed uu ii yaro tiiriyo markaa dabeedna wuu sii wadaa wuxu uhi maalin maalmaha ka mida baan aada u gaajoodayoo jidkii dadku marayeen baan jiibsaday abuubakar baa isoo maray oo aayad baan idhi ii fasir wuu ii fasiray uun cumar baan idhi cumarow bal aayaddan ii fasir wuu ii fasiray sidii aanu aqaanuunbuu u sheegay aniguna aayadba uma jeedee afgarashaan u jeedaa weeye macnaha oo waxaa la yidhi daayeerow qadhaab ka warran baa layidhi qadhaab qadhaabku maxaad qabtaa baa layidhi tinkayga iyo tagoogayga ka eeg buuri inaan wanaagsanahay iyo inaan ladanahay dee anigunbaa dushayda ka eegi haddaan qadhaab badan qabo wax badan oo dhh dhirtiiyo dhulka ka cuna haddaan haysto waa naaxi haddii kalena diif baa igu oolaysa marka waa ka ilaahayna qur-aanka ka warramay miskiinka dhabtaa markuu sheegay yaxsabuhum ani yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min atacafuf tacrifuhum bisiimaahum qofka miskiinka dhabta ah qofka aan xogogaalka u haynin maalqabeen buu moodaya laakiin haddaad usii fiirsato diifta ku taalla iyo ishiisu siday u godatay baad arkaysaa buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala waa miskiinkii dhabta ah markii dambe raggi iska kay wada dhaafeen anna aan sidaa wiil daranahay buu isoo maray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rusushana ilaahay wuxuu ka dhigaa dadka ugu fariidsan ee ugu aqoon yahansan ee ugu indheer garadsan ee aan qaafil wax ku fooraraan ahayn nacas ilaahay rasuul kama dhigo iyo mid siloona toona laakiin qofka waa dadka kuwa ugu fariidsan weeye ee qiyaasi kara kolkay qofka saa u eegaanba intaanay waxyiba ku garan aragtidooday ku garanaya markuu saa ay eegay rasuulku kolkiiba wuxuu gartay abi hureyre arrinkiisu halku marayo inuu aada u liito dabeedna wuxuu ihi nakeen isaga dee aayad umuu dhiibine afgarashay markiiba way isla gartay waxay faa'iideynaysaa tafaqud inuu qofku ummaddiisa ku sameeyo oo bulshada kuwooda diifaysan iyo kuwa gaajaysan iyo kuwa juhaasha iyo kuwa cabsanaya inuu ummaddiisa ka warhayo weeye qofka mas-uulkaahay nebi sulaymaan baa ilaahay uu ka warrama wuxu uhi watafaqata tayr faqaala maa liya laa ara alhudhud am kana min alghaa'ibiin ummaddii oo dhan intuu wada eegeegay nebi sulaymaan buu shimbirihiina diraasad ku sameeyey xabad hudhuduu waayey bal ka waran ummado dhan baan la tabayn innaga nebi sulaymaanna shimbir buu tabayaa waa arrin aad iyo aada u kala tagsan wey nebigani saas u eegayoo ninkan ummaddiisa ka mid ahee aqoon-yahankii ee il daran buu arko ina keen buuhi xaafaddiibuu geeyey xaafadda waxbaba kuma oga hadla markaa wuxuu se kula kulmay xoogaa caanaah oo lasoo hadiyeeyayo xaggee idinka yimaadeenoo reer hebel baa noo keenayoo mu odhanin abu hureyra ku bilow gaajaa ku haysee laakiin aragtidiibuu sii ballaadhiyey markaa nebigu wuxuu ihi qoladan ahlu sufaha laydhaa soo kaakici ahlu sufu waxa weeye dad wada waa mujaahidiin aan maal lahayn kitaab iyo seefun bay haystaan kitaabkoodana way akhriyaan ama qalbi ha ka akhriyaan ama qoraal ha ka akhriyaan seefna waa la diyaaro soo kaakaca unbaa la yidhaahdaa maalinta cadow la weerarayo masaajidka dhinaciisay joogaan orodoo qoladii u yeedh buuhi caanaha inala cabaane waa kii abi hureyra lahaa hoostan kasii fikiraya markaasaan idhaahdaa bal intani maxay toddobaatan nin ka tari adigaa il daraa ee aad ku qaboojiside bal muu kuu dhiibo waxaa markaa asraarta qarsoon baanu ogeyn intiiba meeshay soo yimaadeen anigiioo gaajaysan buuhi bal haddaba ragga u qaybi saaqi lqawmi aakhiruhum colka ka u shushubaya waraabinaya isagaa u dambeeya weeye adaabta islaamku waa sidaa bal u dhiidhiid kolba mid baan u dhiibaa talo wax may ka soo hadhi kii kale u dhiibaa talo miyay madhan talo miyuu ku quusan saasa saasi u wadaa markii dambe ayaa abi hureyrena halkaasu ka akriyaya nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaasu ka akriyaya u kala socdaa waa imtixaan kale weeye imtixaan buu waa duruus buu udhigayaa intaa duruus buu ummadda udhigaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam cashare isaga ilaahay uu siiyey buu ummadana udhigaya intiiba way wada dhargeen caanahani caano caadiya maayo waa barakaysayn hoosta kasoo maaxaya oo mucjiso nebi baa ku jirta waa mucjisaadkii rasuulka mid ka mid a kolkii dabeetana intiiba ay wada dhargeen ayuu sidaa yeegay buuhi markaasuu qoslay macnaheedu waxa weeyaan wixii aada moodaysay may noqon abi hureyre haddaad u haysato inay madhanayso meeshii may madhana sowma buuxduu sheegaya qosalkiisu waa afgarasho dabeedna wuxuu ihi abi hureyre dee labadeenunba hadhnay intaynu uga soconno xadiidka waata labadeenunba hadhnay aan ku horeeyo mu odhan meesha anaa ka madaxweyne ah waa intay madhataaye sida inaga odhan lahayn in badan oo ka midii bal aan ku yar horeeyo yar kambadhuusoo yar fadhiisa mu odhan laakiin wuxu uhi adigu wad haddaba anaa dambayn doonee adigu wad sidii buu abi hureyra ku cabay suu ku celi wuu yara caba markaasuu uhi sii wad suu uhi meel alla meel aan mariyo uma hayo waan dhergay waan dibiray meel aan mariyo caanahan uma hayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidii buu dabeetana intuu bisinka u qabtay ilaahay buu horta ku mahaddaqay faxamida allaha wa sama wa shariba alfadla ilaahay buu ku mahadnaqoo wuxuu ugu mahadnaqayaa ilaaha ummadana siiyey sidan u heelan mucjisadana siiyey ila waa mucjize mucjizatun lirasuuli sala allahu calayh wasalam weel yar oo ummad aada u fara badan oo intaasoo unugood oo ciidanaa ka cabay oo wada gaajaysan marka mar ilaahay buu ku mahadnaqay intaa kadibna hambadii buu cabay hambada ay laga yaabo inaynu iminka ka xaragoonno aynu idhaa intaa hebel baa cunaye dhas diinka ku rid ha ina dhaafi isagu u cabay rasuulku sala allahu calay waslm inta marxaladood bale ninkan uu afgartay gaajuu ka badbaadiyey ummaddii kaleu gaajo ka badbaadiyey isiy isagiibaa ugu dambeeyey wuxuu cabayaa waa baaqigoodii iyo hambadoodii waa qiyaadada cajiibka ah alqiyaadat raashida hogaaminta wanaagsan ee nolosha dhadhanka u leh la jecel yahay weeye markaa taasi waxa weeye qofka ummaddan haddaad sharka tahay iyo haddaad shakhsi tahay iyo iyo hadday mas-uuliyad caama tahay waxaad noola timaada ood kusoo tala gashaa marka had iyo jeer laguu dhiibayo in adugu aada ummadda u danayso oonad ka danaysanin ilaahay unugu dhawow waa goob lagu cibaadaysto salaadoo tidhi lacag baan ku doonayaa uun sideeda u qaado waa lala yaabayaa qofka hadduu idhaahdo war labar afar ragcadood baan tukadee maxaa adduun intaa leeg iigu soo dhici waaye war miyuu waalanya baa la odhanaya ma cibaadadu ka doonaya lacag dee tanna waa cibaadadii oo kale halkan lacag lagama doono waxaa afraad oo iyaduna ka mida sababaha keena hogaamin inuu qofku isu diyaariyo alqaflatu can cawaaqib ataqsiir haddii gaboodfal uu ka dhaco ama uu ammaanada sideedii u gudan waayo inkaarta dhacaysa inkaarta iyo ciqaabka iyo dembiga uu qofkaasi gelayo weynaantiisuu qofku ka jaahilya rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo taa ka digaya waxa uu leeyahay maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan yamuutu wahuwa gaashun liraciyatihi ilaa xurimat calayhi aljanna xadiidkii bukhaari kusugnaa saxiixa ahaa qofka ummad u madax noqda ee wax isweydaariya fishku waxa weeye waxbuu waxbuu walaaqayoo waxbuu isweydaariyo wixii ummaduu cuncunay ama dadkiisii buu siiyey ama cid buu ukaraa u qaraaba fiilay u qaraaba kiilay ama cadow buu siiyey siday doonaysaa wixii ummadda ayaanu meesheedii dhigin qish buu sameeyey hadday taasi dhacdo ilaahay naarta unbuu ka xaaraanti jannadu ka xaaraantinimeeya macnaheedu un dee naar buu galayaa wey qofka jannadii laga xaaraantinimeeyey halkuu istaagaya meeshu waa janno iyo naarun dee nacuudu billah jirhkeenu jirhkeenu ma kari karana marka qofku tanuu ka jaahil yahay oo aanu aanu ka warhaynin xadiid kaloo saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku leeyahy man dalaba qada'a almuslimiina xataa yanaala uma galaba cadluhu jawrahu falahu ljanna waman galaba jawruhu cadlahu falahu nnaar qofka doona madaxtinimada muslimiinta iyo kala xukunkooda ee sidaa ku gaadha haddii cadaaladiisu ay ka badato jawrkiisa oo cadaalad uu ummadii ku dhaqo jannuu yeelan camalkiisaasi wuxuu u goyn doonaa janno haddii laakiin jawrkiisu uu ka bato cadaaladiisa hadda cadaalad uu sameeyeyba cadaalad uu sameeyey bila cadaalad maaha laakiin xaqdaradiisii iyo dulmigii sidaa cadaaladiisii ka batay naar baa waajibtay arrintaasina waa arrin aada u khatar badan waxa aynu u gudbi lahay inaynu intaa u dhaafi lahayn raadka ka dhasha haddii qofku uu isqadimo oo isagu madaxtinimo uu doono raadka ka dhalanaya waxaa ka mid ah alxirmaanu min altawfiiqi waalcawnu lilaahi waafajintii ilaahayna way weydaaranaysaa gargaarkiina wuu waayaya taa horeaynuu soo marnay waa kaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay kuma garab galo raadka ka dhalanaya waxaa ka mid ah inuu qofkani fitno u bambaxo iyo cadho ilaahay oo taasina dee dhibaatadeeda uu maalinta qiyaamaha la kulmo if iyo aakhiro labadaba waa ka rasuulkula sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiix ahaa inakum sataxrisuuna cala alimaarati watakunu nadaamata yowma alqiyaama fa nicmat ilmurdica wa bi'sat ilfaatima waa ku dadaalaysaan lakiin waa waxa ka murugoon doontaan waa waxaa dunyada la yaro dhadhaminaya laakiin aakhiro uu qofku calaf ku ayo waxaa raadka ay reebto ka mid ah hadduu qofku isqadimo oo iyadoon loo garanin ummadda wixii gafo oo dhan dembigoodu isagu saaran yahay hogaaminta wanaagsani caalamkan horta marnaba lama sheegin markaynu taariikhda akhrino qur-aanku inooga warramayo dadka waxukuma iyo kuwa la xukumo ama dadka wanaagsan iyo dadka xun aan idhaahno inay dadka wanaagsani badnaayeen mar walba dadka xun baa badan arrin iska macruufa weeyo taariikhda qur-aanku ina baraya wey mar walba waxa badan caalamkan dadka xun laakiin kolka inta wanaagsan ee alla yaqaanka al aqwiyaau lumanaa dadka awoodda iyo ammaanada lihi markay hogaaminta ummadda qabtaan waxbaa islaaxo hagaaga caalamku wuu hagaagaa marka adducafaau alkhawana inta daciifka ahee liidataa kolkay hogaaminta qabatana meeshunbaa sii waalato oo sii fasaada ee mar walba dadku sida ay u badan yihiin waxa weeye inay ilaahay ka ka durugsayin intooda badane haddaba qofku haddii uu raadsado hogaamintii isagiyo maslaxaddaa ku danaystay isagiyo ku xadgudbay hogaamintii wax allo wixii qalloocda dembigiisu wixii wax qalloociyo wixii kharrimoo dhan dembigoodu iyagu saaran yahay isagu saaran yahay waxaa kaloo dhacda dad badan oo laga yaabo inay hagaagi lahaayeen ayaa isaga daraaddii la qalloocda oo waxaa la yidhaahdaa alra'iisu suuqun maa raaja cindahu cinda annaas qofka mas-uulka ahi waa suuq wixii agtiisa ka dhacaya ka iibgelaya ayuunbaa ummadda dhexdeedana ka iibgala waxaa la yidhaahdaa annaasu calaa diini muluuki dadku madaxda diintooda diinta madaxdooday haystaan madaxdu hadday noqdaan dad miir qaboo toosan oo alla yaqaan oo ilaahay u dhowo ilaahay iska dhisaya dadkuna way wada hagaagayaan dadku madaxdu hadday qalloocato dad badan baa iyaga iskaga dayda hebel saasuu yidhi hebel baanu saa ku aragnay hebel baan ku dayanaya wuu iska qalloocanaya idan markaa wixii qalloocday oo dhan isagaa dusha loo saaraya ilaahay baa wuxu uhi liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm dembigoodiibay daalimiintaa dulmiga dadka ku hogaamiyey dembigoodiibay dusha ku sitaan qiyaamaha wax alla wixii dembaabay dembigoodiina dushaa laga saaraya labadaas labadaa dembiye isasaarkee labalaaban ayay leeyihiin nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan kana calayhi wisruha wa wisru man camila min bacdihi min gayri an yunqas min ujuurihim shaya qofka jid xun ummadda u jidaaya dembigiisii buu leeyahay cidda jidkaa martay dembigay la kulmeen oo dhanna isagaa la saaraya sharci xun buu dejiyey maalan qaanuun xun buu dadka u qoray dhaqan xun ayuu ummadda u jideeyey akhlaaq xun buu u jideeyey noocay doonaysaa waxbarashada ha ahaato garsoorka ha ahaato idaaradda iyo maamulka ha ahaato arrimaha diinta ha ahaato bidca iyo khuraafaad waxyaabo kala duwan buu jideeyey cid alla cidda xumaantaa ka daba maraysa dembigay leeyihiin in la eg buu isaguna leeyahay waxyaabaha madaxtinimadoo la doono ka dhasho waxaa ka mid a alqatlu aw innafyu aw tashriidu fi lard ummaddu in dagaala iyo fitna ay ka dhex bilaabanto oo isaga lagu daydo laydhaa isaguba wuxuu u doonayaa baanu anaguna u doonaynaa oo haddii la isu daayo la isku riix riixo way dhib yaraan lahayd laakiin marka kani doono ku kalaa doonaya ku kalena wuu doonaya reer hebelna way doonayaan dabeedna dagaal baaba bilaabmayaba taasina waxaan u malaynayaa waaqiceeda inaynu aada u aragno cilaajkeeda iyo sida loo daaweynayo sida loo daaweynayaa waxa weye diinta ilaahay oo aynu raacno iyo iyada oo la eego dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa ee inaga horreeyey dee ilaan ummadda way soo hogaamin jireen intaasoo qarnibaa dadkeenii wanaagsanaa dadka ay soo hogaaminayeen hogaamintoodu noocay ahayd weligeedbama sidanaa loo dooni jiro cambaynka loogu jiray maya tusaalayaal baynu kasoo qaadan doonaa hogaamintii dadkii wanaagsanaa inaga horreeyey abubakar sidiiq radia allahu canh markii madaxda laga dhigay buu istaagay khudbad buu akhriyay wuxuu leeyahy in kuntum danantum anii akhadtu khilaa khilaafatakum raqbatan fiiha aw iraadatan istihaarin calaykum wacala almuslimiina falaa waladii nafsii biyadi waar haddaa moodaysaan madaxtinimadan inaan anigu doonay kaambayngareeyoon ku dadaalay walla iga ti maalin kuma dadaalin habeenna kuma dadaalin ilaahayna ma weydiisanin si hoosah iyo si qarsoontoona imikana dusha waxay iga saarteen arrin culus oo weyn oo ummaddii islaamkaoo madax loo noqdo ah war waxaan idiin sheegayaa cid igu dhaanto cadaalad igu dhaanta haddaa helaysaan hadda iga qabsada laa baycata lakum cindii fadfacuu liman axbabtum fa inamaa ana rajulun minkum ciddii maanta cadaalad ku tuhmaysaana halkaa fadhida waan ka tanaasulaya ii sheega aniguna madax idiin mahi saacaddaa laga bilaaba ii sheega waaye dee ummaddii baa udaysata waxay dha noohay cumar binu khadaab markii uu sii dhimanayay ayaa wuxuu ihi lix asxaabi ha ka tashadeen ibnu cumarna ha ku jiro lixda inankayguna ha ku jiro laakiin isagu ragga qabanaya kuma jire talada uun la tashada nin markaa asxaabi ahaa oo la odhan jiray muqiirata bnu shucba ayaa hadloo wuxuu ihi maad isagaba madax ka dhigtid inankaagu waa inaan wanaagsana cabdilaahi aad buu uga xanaaqa wuxu uhi qaatalaka allah alla ha ku dilo waa reer cumar tan way soo mareen waxay dhib lahayd soo aragnay neefna kamaanaan raadsanine adna waan ku dhibaatooday reerkayguna way ku gaajoodeen ilaahay hadduu sidaa nagaga badbaadiyo waa khayr kol haddaanu ilaahay ii qabsanin oon laygu ciqaabin markaasaan ladanahay buui ilaahay waxaan ka baryayaa inaan sidaa kaga badbaado laakiin cid dambo ehelkayga ahay kuma noqon doonta buui cumar ibnu cabdilcasiis khaliifkii wanaagsanaa ee qaaliga ahaa raximahullah ayaa madax ka noqday ummadda islaamka waa loo gartay markii xilkii la saaray ee hogaamiyihii ummadda uu noqday waxa laysu dhaariyaa may jiri jirine nidaamkan aynu maqlayne waxbaa loo dhaariyey oo wax dee nidaamka gaaladun kasoo jeedo qof aan lagu kalsoonayn baa la dhaariyaa laakiin ummadda islaamka qofka lagu kalsooyin baa lagu riixi jiray isagii waa lagu riixay waa loo gartay waxaa dabagalay markaa janankii booliska waa kuwan had iyo jeer madaxweyneha daba dhaqaaqa intuu xoogaa garbaha casaysto kooxdiisiina kaxaysto kiibaa body gaad isu diyaariyay inuu saa u dabagalo calaa caadatihi maca alkhulafaa'i qabla cumar baa wuxu uhi maa lii walaka tanaxa canii war maxaad iga daba socotaa olad magaalaysadee maxaad iga daba socotaa adeer oradoo meeshaa doonaysa mar tanaxa canii inamaa ana rajulun min almuslimiin anu waxaan ka mid ahay muslimiintaasaan ka midoo nin dhagar qaba mahiyo godob qaboo la ilaalinaya iska tag dee masaajidkiibuu galay mimbarkiibuu istaagay wuxuu ihi dadaw arrintan la igalama tashanin waa la igu soo riixay marka waxaan idiin sheegayaa iga qabsada oo igala wareega ummaddii baa markaa meesha fadhiday baa gacmaha taago way qayliyeeno waxay yidhaahdeen mee cid aan adiga ahay uma hayne waa kugu daynay waa kugu daynee noo hay taasay ku xarago badanta walaalayaal waan dheeraynay waxaan se kusoo ururinaynaa qofku markaa uu madaxtinimada noocan oo kale a qabanayo waa inaanu waayin ducadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ha ku xisaabtamo habaarka nebigu inaanu ku dhicin oo uu helo ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu leeyahy allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bih xadiidkii muslim ilaahay ow ummadaydan qofka meel madax uga noqda ee dhiba ilaahay ow dhibaat isaga dhib dhibaatadaasoo ilaa dil keeni karta ilaahay ow ka ummadan madax u noqday u naxariistana diintooda ugu naxariista duunyadooda u naxariista dadkooda u naxariista ducafadooda u naxariista ilahay isagana u naxariiso nebigu saas uu ducaynaya calayhi salaatu wasalaam qofku waa inuu ogaadaa cadaalad isagoo ka bilaabaya naftiisa iyo ehelkiisa hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahayba si loo karaba arrin waajiba wey in almuqsiطiina cinda allahi calaa manaabira min nuur aladiina yacdiluuna fii xukmihim waahlihim wamaa wulluu dadka cadaaladda sameeya qiyaamaha minbara dhaadheer bay fuushayin oo lagu muujinaya waana kuwa cadaalad ku cadaalad sameeya xukunkooda iyo ehelkooda iyo wixii ay ka madax yihiin intaba qofkani waa inuu cafiif noqdaa mid ka dhowrsoon wixii ummadda mas-uuliyaddan wuxuu ku xaqiijin karaa qofku inuu ummadda quluubtooda ku ururiyo ummadda islaamka inuu ku ururiyo oo uu ku walaaleeyo oo uu ku simo ilaahay hortiisa waa inay sinaadaan wixi ay xaqu leeyina waa inay ku sinaadaan ilahay baa wuxu uhi innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum dadku waa dad walaalaha dhexdooda wanaajiya faataquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka cabsado arrimaha dhexdiina yaalla wanaajiya waa doorka ugu muhiimsan uu qofku qaadanayo waa ururinta ummadda waa walaalayntooda waa xaqsiintooda qofka xaqiisii la siiyo qofka mas-uulka ahi waa inuu ogaado waa mas-uuliyaddiisii waxyaabaha ugu mudan ugu horraysiinaya ummadda u hayo inay diinta islaamku ka mid tahay hogaamintiisa wuxuu ku hogaaminayaa diinta islaamka waxa uu difaacayaa waa diinta islaamka waxa uu daadahaynaya kor u qaadaya waa diinta islaamka taasaa maamulkiisuna ku barakoobaya sharka cadowgana ilaahay uu kaga xijaabaya inuu ka run sheegana weeye waa kitaabun yahdi wa sayfun yaxmi imaam ibnu taymiya sida uu leeyahay markuu ka warramaya siyaasa sharciya waa kitaabkii oo hoga hagaya iyo awooddii oo ilaalinaysa ugu dambayn waa inuu qofka hogaamin galaya bitaalkay doonaysaba ha lahaatee hogaamintii caamka ahayd baynu ka warramayne waa inuu ogaado yowm min alayaam inuu meeshan weydaaranayo oo meeshan aanay la dhalinin meeshan aanu ahayn mid ku waaraya laakiin yoom inuu ka tegi doono ama ha dhinto ama ha ka dhaqaajiyo markay taasi dhacdana inuu taariikhun ka tegayo taariikhdaasi ama way xumaanaysa ama way wanaagsanaanaysa marka ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba taariikh wanaagsan inuu ka tagaabaa u muhiima waayo kaydka u weyne qofku u dhigaa ama rasiidkiisa u qaalisani waa taariikh fiican oo ilaahay agtiisa u dhigto ilaahay agtiisa hadduu taariikh fiican dhigtana ummadda miyirka qabtee wanaagsanna taarikh buu ku yeelanaya agteeda dabeetana wuxuu noqonayaa mid la jeclaado ilaahay baa jeclaanaya ummaddana qabuul buu dhex dhigaya intaasaa ku filan daara uu dhistay iyo arsaaqadu helo iyo adduun iyo waxaasi uma daraa meel walba wuxuu ku marayaa waxay idhahdeen soomaalidu qofka aan godobta lahayn markay ka warramayeen hula-aanna waa gamayaa hoyla-aanna waa gamaa hamila-aanna wuu gamaa qofku haddaanu godob lahayn hula-aan buu gamaya isagoon dharba huwan hoyla-aan buu gamaa isagoo aana qalba ku jirina bannaankuu seexanaya hami la-aan buu gamaa warwar iyo cabsi toona ma hayo dee godob muu qaadanin intii uu mas-uuliyadda hayay meeshuu maraba sidii uu markii hore ahaa unbaa loo soo dhawaynaya idan marka dadku may garanin halkay ka macdahay iyo mas-uuliyaddu sida ay ku xarago roontay may fahmin marka waxaynu leenahay ummadda sidaa sharcigu u miisaamaya in lagu baraarujiyo weeye wixii xaqoodu yahayna in lagu soo celiyo oo loogu celceliyo weeye in laguna tarbiyeeyo weeye kii alla garansiiyo waa fa biha ma nicmatu way wanaagsan tahay kii kalena dee waxaa saa ka horreeya ha usoo badheedho هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته